haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa noo haya wariyaheena jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay gudbisay jawaabtii laga sugayey ee dacwadda badda kenya ee soomaaliya ka dhexaysay ee maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ay ku qaadayso waddanka holand mas-uuliyiinta dacwadda gudbiya waxaa ka mid ah safiirka soomaaliya u fadhiya midooda yurub danjire cali siciid fiqi waxaana uu sheegay in ay ahayd siddeed tobankii bishan juun markii ugu dambeysay ee dowladda soomaaliya ay haysatay inay ka soo gudbiso jawaab ku aadan hadallo ay kenya iyadoona hore u gudbisay oo ku aadanaa dacwadda badda soomaaliya iyo kenya maxkamadda february labadeed labada kun todoba iyo tobanka maxkamadda i c j da waxay go-aan ku gaartay in ay sharciyad u leedahay inay maxkamadda ay gasho keiska soomaaliya iyo iyo kenya ay dhegeysato marka taa markay dhacdo kadib kenya waxay soo gudbisay waxa la yidhahdo counter memorial dacwaddii ana qornay jawaabteeda ayay soo gudbisay marka jawaabtii ay soo gudbisay ayaa waxaa ku jiro waxyaabo oo maaragtay oo oo oo jawaab dhinaceena oga looga baahnaa kuwaas oo ah in marka annaga markii ay dhacday sanadkaa maaragtay february lasoo dhaafay in maxkamadda aan tagnay aan codsanay maaragtay annagii kenyaba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in lais dhaafto marka annaga qoraalkii jawaabta ayaa muddaday aheyd aan gudbinay kenyana maaragtay lix bilood kadib december sideed iyo tobankeed iyadana waxaa laga sugayaa maaragtay jawaab sidaas oo kale ah inay soo gudbiso kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya midooda yurub cali saciid fiqi oo v o a faahfaahin ka siinayey jawaabta ay dowladda soomaaliya ka bixisay dacwadda badda kenya iyo soomaaliya u dhexaysa ee maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ay qaadayso labada waddan ayaa khilaafaadkooda waxa ay dowladda soomaaliya geysay maxkamadda cadaaladda caalamiga ee i c j si markaasi ay go-aan uga gaarto arrinta xuduudda badda soomaaliya iyo kenya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa magaalada oslo waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey shirka madasha oslo oo laga hadlayo dejinta xasradaha caalamka wafduu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa shirkaasi ka qayb galay waxaana uu ka mid ahaa dadkii shirkaasi furay waxyaabihii shirkaasi ka soo baxay waxaa ka mid ah in soomaaliya fikrado laga siiyey sida ay canshuuraadka u qaadi karayso iyo khayraadka waddanka soomaaliya ku jiro sidii ay uga faa'iidaysan lahayd toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho booqday ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed oo la kulmay madaxweynaha soomaaliya dhinacyadu waa ay wada hadleen dabadeedna waxa ay isku afgarteen qodobo dhowra kuwaas oo ay ka midka yihiin in maalgashi ay ka sameeyaan afar degdood oo gudaha soomaaliya ku yaalla xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay hore uga hadleen arrimo ku saabsan falalka amni darrada ee ka dhaca waddada isku xirta baydhabo iyo muqdisho iyadoo guddiga xaquuqul insaanka ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya toddobaadkan uu sheegay in sagaal iyo toban gabdhood oo ka mid ah rakaab isaga kalgooshaya magaalooyinka iyo baydhabo iyo muqdisho kufsi loogu geystay waddada u dhexaysa muqdisho iyo baydhabo waxa ay ku baaqeen guddigaasi in arrimahaasi la dabagalo islamar ahaantaasina laga hortago falal kale oo kufsi oo dhaca aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horudhaxa barnaamijkaba aad ku maqasheen dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan gudbisay dukumiintii ay uga jawaabaysay eedo cusub oo ay ku soo dartay jawaabteedii ugu dambaysay dacwadda badda kenya ee soomaaliya ka dhexaysa mas-uuliyiinta dacwadda gudbiyey waxaa ka mid ah safiirka soomaaliya u fadhiya midooda yurub danjire cali siciid fiqi waxaana uu sheegay in muddadii ay haysteen ay dacwaddaasi ku gudbiyeen iyadoo hadda looga fadhiyo kenya inay ka soo jawaabto eedda loo jeedinayo ayna haysato ilaa iyo dhammaadka sanadkan ee disembar haddaba maxay isku haystaan dowladaha soomaaliya iyo kenya maxaase keenay in xilligan ay maxkamadda isla aadaan arrimahaasi iyo qodobo kale ayaa waxay la qaadaa dhigi doona doctor aadan makiina oo ka faalooda arrimaha gobolka islamar ahaantaasina arrimahan khilaafaadka labada dowladood isha ku hayay waddanka kenya ayuu joogaa aadan bal waxaad sharaxaad inaga siisaa maxaa keenay in xilligan dhinacyadu ay isqabtaan islamar ahaantaasina maxaa laga filan karayaa soo gudbintan cusub ee dowladda soomaaliya ay gudbisay soomaaliya iyo kenya waxay isku haystaan bad laga helay gaaska iyo saliidda markii hore ibtiladan waxaa sameeyey ingiriiskii iyo talyaanigii kun sagaal boqol iyo soddon iyo shantii wax go-aana kama igaarin sidaas iga tegeen dowlad walbana siday ku xorowday waa laysku soo noqnoqday labadii kun iyo sagaal laba labadii kun iyo afar iyo toban ilaa markii dambe ay noqotay in la geeyo maxkamadda caalamiga ee la yidhaahdo i c j ee ku taalo holland magaalada hague kadibna waxay noqotay in maaragtay maxkamadda caalamiga ee international court of justice hase yeeshee waxaad ogaataa arrinkan inuusan ahayn arrin udub ah ama hadda cusub waxaa kaloo dhacday hadda ka hor galbeedka africa waddanka nigeria iyo jasiiradda la yidhaahdo saotome iyo principe principe in ay isku qabsadeen dhul laga helay saliid hase yeeshee ay ku wada heshiiyeen in labada dowladeedba ay khayraadkaas ka soo wada saartaan sidii ayayna ku socotaa ilaa hadda waa tahay marka muddo intee leeg ayay badanaa qaadataa dacwado noocan oo kale a marka laba waddan sidan oo kale ay maxkamad isgeeyaan
muddada lama saadaalin karo waxyaabihii hore ama dacwooyinkii hore ee ay horay uga fariisteen waxay ahaayeen waddamo degan kaasi waxa uu ahaa doctor aadan makiina oo isagoo jooga waddanka kenya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka martii igu ahaa intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo